xogta ganacsiga dowlad goboleedka hirshabelle oo kaashanayso ururka hisdho ayaa maanta magaalada beledweyne ku qabatay tababar lagu baranayay awoodsiinta dhalinyarada tobabarkan ayaa waxaa loo qabtay in ka badan shan iyo toban dhalinyaro oo kulan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabdulaahi cabdiwaaxid gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga hirshabelle iyo gudoomiyaha ururka hisdho cismaan xuuriye siyaad ayaa raadigu beerdha ugu warbixiyey ujeedka tababarkan maanta workshopkeena ama maaragtay tababarkeena wax ku saabsanaa dhalinyarada bal inaan ku dhiirigelino inay kasoo muuqdaan maaragtay infronti maarata furmaha hore oo maaragtay horumarka gobolka ama horumar horumarka stateka dhalinyaradu waa boqol kiiba todobaatan shan awoodda dalka waaye marka inaan ku dhiirigelino in waxbarashadooda laga faa'iideysto wax ayaga ku duugana la helo annaguna waxaan ku faa'iiday maaragtay aan aan maarata ku dhiirigelin ku dhiirigeli karno aan helno muhiimadda intaasay eeday marka sidaasaan u qabanay maanta tababarkeena ujeedkan tababarka u qabanay waxay tahay in dhallinyarada aan dhiirigelino ku dhiirigelino inay gobolko dalkooda waxu qabtaan ku dhiirigelino ku dhiirigelino deegaankooda waxay u qabtaan ku dhiirigelino inay statekooda ka dhex muuqdaan dhalinyaradu waa ubixii dalka waa dadkii dhalinyarada ahaayo dadka dalka waxu bartay bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn radio berilo waa mahadsantihiin sidaa nagala soo qeyb gasheen barnaamijkan kulankan maanta wuxuu ahaa awoodsinta dhalinyarada gobolka kiiraan gaar ahaan degmada beledweyne waxaan iska kaashanayay ururka hisda iyo sidoo kaleeto ururka dhalinyarta iyo rugta ganacsiga gobolka hiiraan runtii aada iyo aada ayuu muhiim u ahaa in dhalinyarta awoodooda la tuso sidoo kaleeto fikrado iyo hal abuur inay leeyihiin la dareensiiyo wax aada muhiim u ah waaye marka annagana waxaa ugu tala kalnay mar kasto sheygii muhiim ah ayaan macnaha bulshada ama dhalinyarta gobolka usoo gudbinaa taas ayuu ujeedku ahaa waxaana kasoo qeyb galay ururada bulshada sidoo kaleeto dhammaan waana kaga mahad celineynaa inta ka faa'iideysatay waana sii wadi doonaa barnaamijyadan oo kaleeto sidaan horey ugu soo wadnaba bulshada ugu shaqayneynay qaar ka mid a dhalinyarada loo qabtay tababarka ayaa dhankooda raadiyo beerlo ugu waramay waxyaabihii ay ka faa'iideen tababarka awl assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa dhowahay magacaygu waa cabdicasiis maxamed maxmed wallaahi tababarka maanta la qabtay wuxuu ahaay tababar ku saabsan awoodsiinta dhalinyarada iyo qaabkii ula tacaamul lahayn iyo inay la imaadaan fikrado macquulgala ay ku horumari karaan nafsadooda iyo nafsada magaalada iyo waxay lamida wallaahi muhiimad aada u weyn oo le kolle dhalinyarta in mar walba la dhiirigeliyo lagu dhiirigeliyo awoodooda inay la imaadaan fikrado inay la imaadaan maxaa la hal abuur ganacsi oo soco karo maasha allah magacayga waa maxamed musaf cilmi maasha allah muhiimad aada u weyn oo noo leeyahay waxaa waxa ka baranaynay dhallinyarada sida awoodsiinta loogu sameeyo waxaana markaasi fursad weyn ah in dhallinyarada lagu dhiirigeliyo inay markaasi awoodooda iyo midaanta siday u samey lahaayeen inaan tababar lagu siiyo wuxuu aqoonteen wuxuu naga bedeli doonaa dhammaan dhallinyarada wuxuu ka bedeli doonaa in markaasi dhallinyarada ay hesho fursado markaasi ay ku maareyn karaan awoodda dhaqaalahooda iyo awoodda markaasi horumarka bulshada qaran tababarada noocan ah ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii sare loogu qaadi lahaa awoodsiinta dhalinyarada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan